waas cabdi waas bucul waas maxamuud waas faarax waana saddex qarni saddex boqol oo sano waas kusoo hareerka asaga iyo aabidii iyo ehelkiiba waa nin muda waa nin muwaadina oo deegaanka ka dhashay oo u dhashay utelinayay lagu caano shubay ay beeshiisna ay dooratay kowdii hore dadkii wuxuu ahaa ergada loo soo qaaday waa sidii koonfurta beel la keenay iyadoo heshiis lagu yahay sidii koonfurta beel la wada dhisto waa gartay
waaska marka koonfurta beel wax ka dhisay madaxweynaha wax ka doortay kadib wasiiradii buu wax ka dhisay ninka hadda meesha maamulka sheeganaya ee layidhaaho mashruuc dadkii wasiirka ka dhigay wasiirka dibadejinta jaaladaha markii loo magacaabay dadkii geeyey buu ka mid ahaa waa gartay
anaga hadda kula hadlayo xildhibaanada kale ee koonfur galbeed ee deegaanka ka soo jeeda dadkii dhisay buu ka mid ahaa waa gartay
meesha wuxuu aaday reer dib heshiisiin iyo nabadeyn iyo dadkii wax tabanayay wixii koonfur galbeed uu ka hayo hore looga qaatay iyo waxaad loo ogol yahay in dadka ooga waramo maxaa la dhihi jiray reerkiisa iyo deegaankiisana uu ku noqdo waa gartay
shalay markay ahayd laba saac ayuu garoonka baydhabo ka duulay waasku wuxuu ku dayay garoonka xudur xayo xudur bagaa garoonka xudur uu bariyey saaka hal saac buu ka baxay abaariyo afar saac markay tahay wuxuu tegay degmada ceer berde
marka degmada markuu degma- degmada markuu tegey laba nin oo ciidanka jooga meesha ee ka shaqeeya ee ee heer federaalka baa u tegey oo saraakiil ah nin leedaa qaloocow iyo nin leedaa cabdibacuur ayaa u tegey gaarigii bay kaxeeyeen station boolisay geeyeen way ka dejiyeen way xireen waa gartay marka xarigiisa yaa yaa lala xiriirinayaa inay ka dambe inuu ka dambeeyo
xarigiisa waxaa xiray ninkan maamulka sheeganaya ee maxaa la dhihi jiray aan la yidhaahdo axmed mashruuc
waa gartay
asaga amar ku bixiyey asaga iyo shalay horta markay een garoonka ay ku digay ayay akhbaartiisa heleen ninii booliska haysta naata jooga oo la yidhaha shaalis cabdullaahi iyo nin la yidhaahda cabdiwabala duleel oo kan maxaa la jiray aata jooga waa soo baxay waxay yimaadeen ceel berde ninkan hadda meesha madaxweynaha sheeganaya isku yimaadeen go-aan baa la qaatay inay maxaa la dhihi jiray waaska la xiro markuu soo istaago ciddi kacdoon iyo maxaa lihi jiray arrintaa ka xumaatoo samaysa oo maxaa lihi jiray ka hadashana in dibooda soo la xirxiro waa gartay marka asbaabaha aa u malaynayso xildhibaane in ugaaska lagu xiray maxay tahay
ugaaska arrinta lagu xiray waxaa weeye koonfur galbeed buu wax kasoo dhisay kadib madaxweyne shariif xasan sheekh aadan buu iska raaceen garoonka baydhabo xudur bay ku wada digeen markay xudur ku wada digeen asagoo wadankii waaday waxaa la socotay oo maxaa la dhihi jiray aad go-aan aad la soo qaadatay shirku la soo gashay xudur ninka la maxaa ahaa shariif xasan iyo maxaa la dhihi jiray koonfur galbeed halkaasa loo saaranaya maxaan ku dhahaa xarigiisa waa gartay marka xarigan uu dhacay haddii aad tihiin xildhibaanada deegaankaas maxaa samayseen oo koonfur galbeed ku jira
annaga waxaan sameynay adeecado badan baan raadyo fara badan adeecado badan baan waxaan siina warbixin siinay annaga waxaan waan gaarsiinay caalamka baan u sheegnay cid walba aan u sheegnay inuu arrintaas arrin kaloo tahay nin uwaasa oo boqora oo beel soomaaliyeed wakiilka ah nin shaksi ah oo maamul macsiyo ah oo meel la saarayn samaystay oo burcada inuu xiro oo maxaa lii jiray afar saac oo maalinimo ilaa xilligan kula hadlayo uu xabsi ugu jiro in xitaa biyo loo geeyo loo diido arrintaasaan u sheegaynaa caalamka macnaha inay aanay khalad tahay arrin meel kaga dhaca gasha tahay koonfur galbeed iyo maxaa lii jiray bakool iyo deegaankana ma kala maarmaan wixii dadka u dhexeeya ee laisku hayana waxaa weeye wax laisku imaan doono lagada hadli doono weeye marka waxaan leeyahay arrinkaas dembigeeda iyo maxaa lii jiray dhibaatadeeda waxaa qaadanaya saddex nin
Ee, wa- yay yihiin saddexda nin
saddexda nin kow waa ninka axmed mashruuc la yidhaahdo wax xil ah oo hadda u haya ninka anaga aan ognahay ma laha ee koonfur galbeed xilkama hayo wasiirkiisa waa iska casilay dowladda federaalkana xilkama hayo intuu reerkii dhex tegay oo oo meesha meesha degan tegay buu wuxuu ku yidhi een, intuu colaad iyo balaya uga sheekeeyey quraan dugu hoosayay buu wuxuu ku yidhi ee, dadkaas colaadbay ku maqan yihiin waxba looga ogola waa inaan la dagaalnaa marka aana waxuu halkaasuu dhibaato ka sameeyey jabhad buu diyaarsaday waxa weeye marka horta asaga kow asaga ka ah kan labaad waa ninka jooga maxaa la dhihi jiray een, ee, ciidankan ee, ee, new booliska ah ee, dowladda deegaanka deriska ahna etoobiya ayay keentay meesha la- xuduudka ay keentay ee, inay ayaga ku garaataan oo ku adeegtaan ummadda lagu xeexdo dadka lagu dhibaateeyo ayay ciidanka ay yihiin dowladda etoobiyana kama warqabto dowladda maxaa la dhihi jiray een, ee, ee, ee, ee, ee, kil- kilalka sanaadna kama ee, ee, kilalka sanaadna kama warqabto waxa weeye waa nin halkaa joogo oo maxaa la dhihi jiray sargaala oo meel furada jooga oo ummadda xasuuqaya Een, marka war laga yimaado mudane xildhibaane ugaaska wuu xidhan yahay adinkana halkan ayaad joogtiin marka een, maxaa samayn kartaan oo aada isleedihiin ugaaska waa lagu soo deen karaa
anaga waxaan samaynaynaa horta kow waxaan u sheegaynaa een, eh, dadka eh, beesha ah ee waaska doortay ee cashada caanaha ku shitay ee, maxaa la dhihi jiray eh, saddex boqol oo sano ka hor ay boqor ku soo hayeen in hadda waaska in la xiro oo biyo loo diido oo shaksi burcad ah oo aan xil maanta soomaaliya ka haynin oo maxaa la dhihi jiray een, eh, dowlad Ethiopia aan xil ka haynin oo halkaa jooga inuu horta bahdi loo xidho annaga waa ka xunnahay ee, annagana dadka wakiilka ah jawaabna waa ka bixinaynaa arrinka hadda waa lamid insha allahu tacaala wadankana waa tegaynaa waxa weeye een, eh, arrintaana waa ka wada hadlaynaa hadda waa lamid shacabkana waxaa u sheegaynaa inay uwaaskoodii la xidho ma ahaanayso isku duubni ma ahaanayso dowladnimo ma ahaanayso ehelnimo waa arrin aada u xun dadka een, eh, mas-uuliyaddaas eh, arrintaas sameeyey dadka kale ee ku daawanaya ee shacabka ah ee ninka uu waas ku yahay waxaan fariin u farayaa arrintaas inaysan indhahana ka fiirsanin gacmahana ka laabanin Een, mudane xildhibaane ee ma la dhihi karaa xildhibaanadiina iyo mas-uuliyiinta ee deegaankaas ka soo jeeda ee dowladda koonfur galbeed ku jira farihiina waxba kuma jiraan marka loo eego dhanka awoodda iyo itaalkaba
horta waxaan kuu sheegayaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo xildhibaanada annaga ana waa og tahay oo muddo saddexdeed laga joogaya calamashaarka annaga waxaa ma fahantay Mhm.
annaga shaqada annaga hadda baan qabsanaynaa caalamka iyo dowladaha dariska ah iyo dowladda ee dowladda etoobiya la shaqeysa waxaa u sheegaynaa inay garab nagu siiyaan ciddii fallaaga ah iyo ciddii gooni socota iyo ciddii khilaaf wadana annaga ayaa maxaa lihi jira wax ka qabanayno inay garab nagu siiyaan oo maxaa lihi jira ay ay awood nagu siiyaan arrintaasoo nabadgelyada nagala shaqeeyaan dadkaas ummadda kala gogoynaya ee dadka dariskii walaalaha iskoo keenaya ee haddana ilmahoodii waajiyay usoo dhigtay inay garab nagu siiyaan annaga inaan nabadda ka shaqeyno heshiiska ka shaqeyno isku keeno koonfur galbeed baan diyaar u nahay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda etoobiya waxaan labadaba ka codsanayaa dadkaas khilaafka wada in maxaa lihi jiray gacan nagu siiyaan sidaa hooga qaban lahayn